bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal hamiin faylaha ka dhowaada qodobada warkaan hamiinnimo ee idaacadda raadiyo baydhawonsin haytaanshaanka doorka roona koonfur galbeed oo ku shirtay la dagaalanka al-shabaab qaraha ku dhihi magaalada muqdisho iyo faahfaahinha ku bahayta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warqadoosha ay danjiranimo ku gadoomiyey safiirka sweden ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo la kulmi guddiga doorashooyinka ee beelaha banaadiriga guddiga doorashooyinka heer federaal oo qalablinka talagalay doorashooyinka ka wareejiyay guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi madaxweynaha galmudug oo la kulmi qaar ku mida danjiriyaalka beela calamka fadhiya soomaaliya wasiirka qorsheynta soomaaliya oo fiisii ka qaabilay safiirka cusub ee dowladda shiinaha iyo intee ka dambooyan afartii gud ee horey uusan magacaabay madaxweyne farmaajo iyo arinta eedling hadalay oo ay kiiskii karaan tahliila akhbaaraadka bannaanka dhegaystayaal aysan ka dhigi doontaan warkaan amiinnimo ee raadiyo bidhow aybaa kumid ahaa maylin waayi hogaamiyihii taalibaan ee mulla cabdulqani hamiignimo fayla dhegaystayaal weyb waa hamiignimo talaado ee uu taariikhdan iyo kabeeganta tumiya afarta bilo tobnaad ee sebtembar labada kun labaatii kowdan taas way bahayanaa qodobadii warkaan hamiignimo ee raadi baydhow aan ka door karooneen haddana warkii oo faahfaahsan anas diyaariya hamiin fayla dhegaystayaal taliyaha qeybta booliiska guud ee gobolka baay gaashaanle sare aamiin maxamed daruur wayba uusageeka shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed shirkan wayba liinku ka hadalay diyaar garowga howlgallada ku dhanka al-shabaab iyo sidii liin xooji lahay amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed saasaatoo shirka wayba sagaara diiradda liinka saarey sidii liin suga lahay amniga magaalooyinka baydhabo iyo baraawe oo ku dhiyi doonta doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya taliyaha qeybta booliiska gobolka baay gaashaanle sare aamiin maxamed daruur wayba uu safaray saraakiisha ku qeybgalay kulankan sidii liindardar gelin lahay howlo sugowka amniga iyo la dagaalanka al-shabaab dhowaanyaha ay tiimidii madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo taliyaha qeybta ee gobol taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka wayba uu al-shabaab iyo sheeganaan til ku saara doona deegaanadii ka kasugan yihiin guud ahaan koonfur galbeed ee soomaaliya war laku helahaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka wayba ku dhiyay qaraxa meelan dhow albaabka laku galow xerada xalane ee iyo degan yihiin safaaradaha ee inta badan soomaaliya ee beela caalamka sado xogta laka helahaya qaraawe baa ku dhiyay degmada wadajir gaar ahaan anteen dhexayta barkontarole laku galow xarada xalane iyo xerada genaraal gordon sida la xaqiijiyay goobjoogayaal baa sheeganaa intii qaraxaasi uusa ka dhihi meel maqaaye oo laka qaadow amaba anshuurta dowladda hoose balse ma-id qaraxa noocu shay balse sida goobjoogayaal iyo sheegahayaan qaraxaasi intiiushay qo ismidaamiye goobjoogayaalku baa sheegana intii jarnal khasaare ku dhardi qarahaasay balse ilaahay hadda srasmee malan xaqiijiyo kora wali warara ka kora barnaamijyadeena dambiyo ka dhigi doontaan insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wayba uusan munaasabad ka qabsoontay madaxtooyada qaranka uuse kaga gadoomay warqadaha aqoonsiga danjiranimo ee safiirka cusub ee boqortooyada sweden iyo hagmagacawday dowladda soomaaliya master ba lingard danjiraha boqortooyada sweden wayba madaxweyne jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uuse la wadaagay fariin iyo salaam usukuwadii boqorka sweden ee mudane kaled x v i ee gasta wayba saasato uus habandhigay dadaalada iyo kabii doonaan adkeynta xiriirka saaxiibtinimo ee lamada dal usoona dowladda iyo shacabka soomaaliyeed unku mahadnagay hadhaweeyo kafayle ee liin sameeyey madaxweynaha iyo danjiraha wayba inta ku wada hadleena xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhexeeya soomaaliya iyo sweden kaasoo ka dhisan walwada qabsado iyo is-ixtiraam silin adka iyo iskaashiga dhinaga amniga gargaarka bini-aadanimo iyo dhaqaalaha maalgaladowka horumarinta iyo arrimaha bulshada anka dambeyntii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo danjiraha cusub ee sweden-kan ka hambalieyey hilkilig magacaabay baanu isu sheegay intii hadhowaayan waan hadhawaayo fayluusu kala kulami doono shacabka soomaaliyeed iyo dowladda federaalk soomaaliya waana garab surunta sidii uusan guddi lahay waajibaadkii diblomaasiyadeed ee lahan egmaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weba soo la kulamay guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga suu liin dardargeliyay arrimaha doorashooyinka iyo saasatos iyo nka diyaar garoowan qabadashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee beelaha banaadiriga ra-isul wasaare baa ballan qaaday intii guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga uusu ku taageera doona sidii howliyo iyo gududa lahaayeen dhinaga kale guddiga doorashooyinka heer federaal webowse qalabka ee liinka talagelay codeynta laka qabadow doorashada iyo ka wareejiina guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan caqabkan waa liinka talagalay intii laka qabada doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee dhawaanta la falaya intii gudagalaan iyo oo ka bilaawda doonto doorashada golaha aqalka sare arrinta webaa ku qeybgalay dadaalada guddiga iyo unka jaraan sidii liinku miri dhalin lahaaye intiiyo qabdan doorashada guddiga ee doorashada aqalka sare iyo aqalka hoose ee somalilan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor wibowse geeka la kulumay mid kumida danjiryaalka beelo caalamka ee fadhiya soomaaliya kulankan beelo caalamka iyo kama talahayn ergega gaarka ee qaramada midoobey qaabilsan arrimaha soomaaliya ergega midooda african qaabilsan soomaaliya iyo danjiryaalka kale ee midooda yurub sweden norway u k iyo diblomaasiyiin kale madaxweyneha xubnaha beelsha caalamku baa ku wada daleena dardargelyowka doorashooyinka amniga doorashooyinka xaqiijinta qoondada haweenka iyo taageerada beelo caalamka iyo kak-eedan habsamiin socdowka ee doorashooyinka dalka kulankan webaa dhinaga kale liinku hadalay arrimaha horumarinta ee galmudug amniga iyo la dagaalanka argagixisada sada beella caalamka iyo galan kujeysada lahayti howlgalada ku socda guud ahaan goboladaasi mudug yaleeray dhinaga kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashi horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed xasan jamaal maxamed xasan wayba uusoo qaabilay hafiisyey hafiisyey danjiraha cusub ee dowladda shiinaha ayaa magacaawday dowladda soomaaliya wayba kulankaas eylinku ka hadalay muhiimad yeelata xoojinta xiriirka lamageesoodka ee horumarinta ee ku dhexeeyay lamada dal shiinaha iyo soomaaliya weli waybaa la darartana warkii haminimo ee idaacadda raadiyo baydhabo xaliyahaytii markii uusa guddi heer qaran uusa magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kiiska xasaasiyadda abuuriyee ikraan tahriil kaasoo hak-idow kureed markii iyo khilaaf eedan xoogan ku dhexeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka dowladda soomaaliya way ballamadii sanee lahadhaafiya magacawday guddiyo shar duwan oo xabaareyan xaalado abuurayaan hadalhayn eedan saameyntii onlaiti bulshada dhatiya guudyadaas oo reednana niindheegna waliyo ha bandhigeen iyo waliyo baaritaankiyo ha ka saareen guddiyada inta badan dowladda magacoodii lamadii saneen ka dambeeytay baa shalayna qaraxii kudhihi xarunta gobolka banaadir owse kanaf waayay guddoomiyihii gobolka ee injineer yariisow ee beegnaareysa bili julaay sanadkii labada kun tomiyo sagaalkii waybaa qaraxa eed weyn ku dhihay xarunta maamulka gobolka banaadir waybaana ka dhamaday guddoomiyihii gobolka iyo qaar kumida agaasimayaalshi ee beennahareysa injineer yariiso oo ka dhaawacmay qaraxaasay oo liinqaadii dalkaasi qadar kureed milasay uuse ka dhamaday kureed dhacdadaasi wayba guddi liin saaray laka sameeyo qaraxaasay baaritaan hagsuubiyaw balse ilaa ay hadda wali guddigaasi iyo ha saareen shacabka liinla wadaagna qaraxaawey baa inta badan ka dhamaday mas-uuliyiin iyo guddoomiyaal iyo agaasimayaal iyo dad kale oo ka tirsan gobolka banaadir ururka al-shabaab oo sheegay dib mas-uuliyadda weerarkaasi waybaana la ka tilmaamay bartilmaameedka ushayi wakiilka hogayaha guud ee qaramada midoobey oo qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan oo maalintaasi booqasho kaseedi xarunta gobolka banaadir guddigii lamaad ee madaxweynaha uuse ama dowladda magacooday bahaayay askartii liinqaadii eritrea kureed markiya dhiyaayan hanasbaxow iyo saameyn ka dhalatay askartaasi liinqaadii eritrea intii ay ku qeyb galeen ee dagaaladii etoobiya ku dhi baliijilo ay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waybasu guddi habaarow cabashada waalidiinta seeg magacaawey waybana sheegana inti walwar eh liin kuhayna ilaa yaata guddigaasi guddiga oo ka koobanaya ilaa sheekh xamed wadeba la sheegay intii abuureen waana inin kuur gala doono xaaladaha dhalinyarada soomaaliyeed tababarka liinqaaday darkaasay elitaria welina walba walwarbixin laan ku saarna maalmo ka hor guddigaasi oo la dhisay webaa b b c da la hadlay webaa sheegana inta badan intii walwar ee akhbaareen un ku hayna taasna sababta intii oo shaqadii ku gaabiyaan dhacdadii tumi iyo sagaalkii februari maalintii ee magaalada muqdisho webaa ku dhiyay xanisbawo xogaamiyaha qaar ka mid ee midooda musharaxiinta inteega xilka madaxweynaha webaa dibadbax milasay ku dhakeena iyo ku horjeeda muddo kororsigii madaxweynaha iyo ka diidanayeen doorashada dalka musharaxiintaas weba la sheegantay la rasaasayay balse ilaa yaato guddigii liinsaari walwar ee nahankuubana iyo kiiska afduubkii kranta xaliil oo uu siina la sheegay intii ilaa yaato walwar ee hankubana guddiga maadaama ay ilaa iyo hadda walwar ee xaqiiqee dheeraadeen hankubana haddaba mayla ku falada doonaa ilaa iyo maadaama saddex guddi horeen magacooday dowladda kaagna uu seeyey kii afaraada waana liin ku fula doona walwareeya hareen shacabka soomaaliyeed inta badan iidan dhaliilii guddiga halay xakubahii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhbaaraadka banaanka warkaan hamiinumo idaacadda raadiyo bayro aysan ka dhegi doontaan wayba hukumad aha fariin codee la hakadoobay whatsappka wayba isniintii la haka saaray xafiiska siyaasadda ee taalibaan iyo ka latay magaalada dooxa kaasoo taalibaan markiin ka horeytii kugu jawaabeen war lisla dhex marahaya oo ku saabsan waayowka mulla cabdulqani oo hayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee maamulka taalibaan waana ee xafiiska siyaasadda codka wayba la kashaaciyay doctor maxamed naim oo ku tirsan saraakiisha xafiiska siyaasadda waybana la sheegay intii madaxa xafiiska ee taalibaan ilaa hadda waray akhbaar liinkuhayna meeluus ka suganyey warkii hamiinimo iisan kula dararteen idaacadda raadiyo baydhabo ee dhegeystayaal siina dararsiyaa nooca xasan caliafo dhanka farsamada huusiin fadhi saaxiibkay nuur kalsooni intii warkoo kalamada ee reedku ka lumi doono idii warkaana dhaaftayba reedu kala koraana bartoon internetka kalena ee www radio baydhaba net iyo reedu kala doontaan insha allah intii warkoo kalama roon doonaan macsalaam